markana jigjiga guddiga qabanqaabada shirweynaha wadatashiga dowlad deegaanka soomaalida ayaa shir jaraa'id ku qabtay magaalada jigjiga haddaba guddoomiyaha guddigaasi qabanqaabada shirweynaha wadatashiga doctor maxamed gaani oo la hadlay idaacadda v o eda ayaa ka warbixiyey ujeeddada shirkoodani jaraa'id wuxuuna u warramay doctor maxamed gaani wariyaha v o eda ee magaalada jigjiga maxamed cabdiraxmaan ugaas gaataa
bismillaah waad mahadsan tahay gaata walaal shirkan wuxuu ku saabsanaa wargelin aanu shacabka ku wargelinaynay in shir aanu hadda ka hor ballamo muddooyin aanu usoo qabanay in ay waktigii loogu talagalay uu ku dhici waayey laakiin waxaan rabnay inaan dadka u sheegno wixii loo baahnaa dadka inay shirkaasi ay kaga doodaan oo ay kaga tashadaan isagoo diyaarsan oo maaragtay ah qormo maaragtay qabyeed inaanu la wadaagno una sheegno inuu dibdhacayii sababaha uu hadda u qabsoomi waa tahay waa hagaag doctor horey waxaad u sheegtay nin saddex iyo labaatankii bishii sebtembar inuu kasoo gudbinay shirka la qabanayo maxaa caqabada oo markaas idinka horyimi oo dib loogu dhigay run ahaantii waa saad sheegtay bishii sebtembar dhowr iyo labaatankeedii buu ahaa haddana octoobar labaiy labaatanka iyo saddexiy labaatanka maanta abri iyo maanta ah ayay ahayd inuu qabsoomo run ahaantii qaabka uu u qabsoomi waayo waxay ahayd arrimo la xiriira farsamada iyo qaabka shirka loo qabanayo arrimahaas dartood ayaanu dib oogu dhignay waxaanan jeclaysanay ilaa arrimaha farsamada ah ee la xiriira qaabka uu shirka u qabsoomayo laga saxayo ama saamileyda stakeholderska ah ay kaga heshiinayaan in aanu aan dib u dhigno dhanka kale ma la dhihi karaa ma kula muuqataa in dhinacyada kasoo qaybgeli lahaa shirkan aynan ku qanacsanayn taa darteedna aada dib ugu dhigteen si markaasi wakti la isugu helo run ahaantii maya shirkan waa lagu wada qanacsan yahay dadkii qaybihii ugu muhiimsanaa ee shirka ka qaybgeli geli lahaane kulligood waa ku qanacsan yihiin sida aan maantay meediyaha u sheegnayne runtii waa lagu heshiiyey wixii mabaadi ahaa ee asaasi ahaa ee masiiri ahaa ee ummaddan soomaalida deegaanka ah in ay ilaashadaan kuna baraarugaan loo baahnaa oo dhammaan qaybihii asaasiga ahaa ee bulshada ay ka koobnayd si wada jira oo aan cidina aanay khilaaf ka keenin ayay ku heshiiyeen waa la isla qaatay mabaadiida waana maaragtay waxa weeyaan laisla abruuf gareeyey marka dhinacaasi problemka ma jiro waa qaabka shirka uu u dhacayo iyo arrimo farsamo oo annagu aan u aragno arrimo minora ayaa keenay inuu dib u dhaco laakiin khilaaf keeni karaa iyadoo aanan laga heshiinin haddii aanu dhahno shirki waa qabanayna marka runtii wixii muhiimka ahaa waa laga heshiiyey ummadda soomaalida deegaanka waa inay saa ogaataa mabaadiidii waa loo akriyey waa inay sii arkaan sii akriyaan ka doodaan ku baraarugaan ilaashadaan intaasoo dhan baa loo baahan yahay laakiin muhiimaddu ma ahayn shir muhiimaddu waxay ahayd in ay jiraan wax dhammaan qaybaha bulshada ay ka kooban tahay ay muhiimka ah inay wax ku heshiiyaan taana waan gaari marka tan kale waa waxyaabo farsamaa waxna waa wasiiladii iyo broseskii la mari lahaa iyo dariiqii waxna waa wixii men goolka ah goolkii waanu gaaray waana noo dhamaystiran yahay soomaali maanta deegaanka ah ururadii siyaasadda dhammaan qaybihii mucaaradka ahaa iyo maxaafadkii dowladdii iyo kuwii kale mucaaradka ahaaba waynala ogolaadeen qaybihii muhiimka ah shacabka waynala ogolaadeen mabaadiidii ayagaa wada wada diyaariyey iyadoo u dhan yihiin bay diyaariyeen arrintaasi waa arrin taariikhi ah waa arrin aan horay u dhicin dadka soomaaliyeed iyagoo sidaa u kala duwan haddana inay jiraan wax ay ku heshiinayaan oo ay wada ilaashanayaan waa tahay shirka laba jeer hor u baaqday saddex iy labaatankii bishii sebtembar laba iy labaatankii hadda oktoobar maxaa damaanada inuuna mar kale baaqinin oo bulshada u sheegaysaan qaban doono walaal sidii aan hadda ka hor kuu sheegayba hadda xilli aan ku dhawaaqnay ma ay jiraan waxaana jecel lahay saamileyda khaasatan kuwa siyaasadda ah ee ururada siyaasadda ka socda markii ay arrimaha farsamadaa ay ka heshiiyaan in xilli la wada ogol yahay lagu dhawaaqi doono taasi marka hadday dhacdana sabab uu haddana dib dambe intii ballan loogu qabto ma ay jiraan wixii muhiimkaana waa laga heshiiyey ugu dambeyntii doctor aad oo mahadsan dadka qaar waxay leeyihiin shirkii wuu fashilmay dadka qaar waxay sheegeen uu shirkii fashilmay idinkuna marka aad ka warwareegeysaan inaad bulshada u sheegtaan arrintaa maxaad ka leedihiin Een, waa arrin jirta een, run ahaantii een, dadka xataa waxyaabaha yaab kale waxaa ka mida waa meediyaha ku arkaynay iyo dad shirkan ka hadlaya wixii uu ku saabsanaaba waxaan ahayn ayay ka sheekaynayaan marka arrintaasne annaga ku dheenna khaladkeeda waa laga yaabaa inaan leenahay oo aanan dadka marka hore aada loola wadaagin laakiin waxaa dhici doonta mabaadi'dii wixii annagu aan diyaarinaynay iyagoo qoraal ah ayaan meediyihii siinay waanu akhrinay ma ma fili doono in wax kale dambaa laga sii sheegi doono shirkana hadduu ilaah yidhaahdo wuu qabsoomi doonaa xilligeeda ilaahay baa og waa arrimo farsamo ah darteed marka haddiiba laga heshiiyeyba wixii ahaa arrimihii masiiriga ee asaasiga ee bulshada soomaalida deegaanka ay ahayd inay etoobiyada kale la wadaagto
kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o eda maxamed cabdiraxmaan gaataah oo wareysanayay doctor maxamed gaani oo isagu ah guddoomiyaha guddiga qabanqaabo shir ka dhici doona magaaladaasi